bsmi اllahi الرaxman الraxiim qaala اlmuأlif raximah اllah wama allaazimu min qowli axadi siwa qowli اllahi warasuulih falahu halaaثu xaalaat waa dhammaystirkii dersigeennii xalay ama qaacidadii waxa weeyaan afraad tatimadeedii ama dhammaystirkeedii weeyi waxaynu markaa xalay ka soo baxnay ama sheekhu uu soo bilaabay qadiyada yacni laasimka qowlka waxaa ka laasimaya marka xalay waxaynu soo maray ilaahay iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam waxaa ka laasimayaa waxa weeyaan dee waa qowl loo nisbaynayo xaqna ah laakiin waa haddii uu ka laasimayo waayo mararka qaarkood waxaa dhacda in la yidhaha waxaasi wuu ka laasimaya isagoon laasimba ahayn laakiin haddii ay sugan tahay waxaasi inuu ka laasimayo min kalaami illaahi wa kalaami rasuulih waxa uu noqonayaa xaq waayo kalaamka ilahi iyo kalaamka rasuulku waa xaq walaazimu اlxaqi xaqun midda kale ilaahay subxaanahu wa tacaala dee waa og yahay oo ma moogana waxaa ka laasimi kara ama ka dhalanaya hadalkiisa iyo hadalka rasuulkiisa mar haddii uu og yahayna dee yakuunu muraada lilaahi wa rasuulih muraadkii ilaahay inaga doonayey ee xaqa ahaa ayaa uu noqonaya marka taasi marka hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka la joogo wixii ka laasimaa waa xaq un waana loo nisbaynaya laakiin waxaa tafsiilku gelayaa wixii allah iyo rasuulkiisa ka soo hadhay qowlkooda waxaa ka laasimaya waxaana tafsiilku uu gelayaa dee ilaahay iyo rasuulkiisa wixii ka soo hadhay qowlkoodu mar walba ma xaqba baatilna wuu noqonayaa xaqna wuu noqonayaa marka mar haddii baatil iyo xaqba uu ixtimaalayo dee wixii ka laasimayana axwaal ayuu yeelanayaa oo waa la qaybinayaa waana masalada culimmadu ay idhaahdaan dee laasimu lqowli qowl miyuu noqonayaa mise noqon maayo waxaa la mida laasimu lmadhabi hal huwa madhab yacni imaamka ama caalimka madhabkiisa yacni qowlkiisaa sariixa wixii ka dhalanayaana ma loo nisbaynaya madhab ma u noqonaya mise u noqon maayo ama qowlka uu caalimku ku hadlo wixii ka dhalanayaana qowl miyuu u yahay oo ma loo nisbaynayaa mise loo nisbayn maayo taasuu markaa sheekhu inoo tafsiilinayaa hadalkiisaanaynu ku fahmayna markaynu akhrino qaala almualifu raximah اllah waama allaasimu wixii ka laasimay miyaa min qowli axadin qof hadalkii axadkaasoo siwaa qowli اllaah ilaahay subxaanahu wa tacaala qowlkiisii aan ahayn iyo warasuulih rasuulkiisa hadalkiisii aan ahayn wixii ka laasima cid hadalkood oo aan ahayn hadalkii ilaahay iyo hadalkii rasuulka falahu wuxuu leeyahay laasimkaasi halaau xaalaatin xaalaad saddex ah yacnii wixii ka laasima hadalka cid aan ahayn alle iyo rasuulkiisa laasimkaasi saddex xaalo ayuu yeelanaya laasimkuna waa hadalka wixii ka dhalanaya macnaha manduuqa kuma cadda laakiin waa laga tartiibin karaa wuu ka dhalan karaa weeyaan lusuumku aluulaa xaaladda hore waxa weeye an yudkara in loo sheego lilqaa'ili qofkii hadalkan ku hadlay ee yidhi in loo sheego la yidhaha hadalkaaga waxaasaa ka dhalanaya oo wayaltasima uu iltisaamo bihi qowlkii inta la yidhaha hadalkaagii waxaasaa ka dhalanaya inuu yidhaa haa waan qabaa iltisaamku waa sidaas milu an yaquula wadaalikaasina milu an yaquula waa inuu yidhaahdo oo kale man yenfii ruuxa diidaya asifaati sifaatka ruuxa diidaya sifaatkii alficliyata ee ficliga ahaa sifaat lficlina waa kuwee hiya almutacaliqaةu bimashiiئaة الlah waxaa kaloo la yidhaha alafcaal اlikhtiyaariya macnaha sifaatka mashii'ada ilaahay ku xidhan ee de yafcaluha ama taashaa mar alle markuu doono uu samaynayo weeyaan hadabkii raalli ahaanshihii hadalkii de yatakalamu ma taashaa bima shaa wakayfa shaa wayardaa canman shaa wayaqdabu calaa man yashaa marka sifaatkaa mashii'ada iyo doonista ilaahay ku xidhan ayaa la yidhaha sifaat اlficl ama alafcaal alikhtiyaariya waxa uu sheekhu yidhi markaa aluulaa xaaladda hore an yudkara waa in loo sheego lilqaa'ili qofkii hadalkan ku hadlay waa in la yidhaha hadalkaaga qowlkaagii waxaasaa ka dhalanaya oo wayaltasima dabeed uu iltisaamo bihi qowlkii oo uu yidhaahdo qowlkaa iyo lusuumkiisaba dee waan qabaa isaga iyo wixii ka dhalanayaba wadalika kaasina milu an yaquula waa inuu yidhaahdo oo kale tusaalaheedu man yanfii ruuxa diidaya asifaati sifooyinkii alficliyata ee ficliga ahaa sifaat lafcaalkii cidda diidaysa waa ashaaciradii iyo maaturiidiyadii waa sida inay yidhaahdo qofkii sifaat lafcaalka diidayey liman ruuxii uu ku yidhaahdo yuhbituhaa yacni sifaatkaa ficliga a sugaya uu ku yidhaahdo ruuxa sugaya ee ihbaatinaya sifaat lafcaalka kii diidaya inuu ku idhaahdo sida ashcarigii ama maaturiidigii yalzamu waxa ka laazimayuu ku odhanayaa qofkii sunniga ahaa ee sugaya sifada rabbi sifaat afcaalka yalzamu waxa ka laazimaya ayuu ku odhanayaa min ihbaatika sugiddaada asifaati sifooyinka aada sugayso sifaadkii alficliyata ee ficilka loo nisbeeyey milu an yaquula waa sida inuu yidhaahdo man yanfi ruuxii anfinayey asifaati sifaatka anfihiya alficliyata ee ficilka loo nisbeeyey sifaat lafcaalka ruuxii anfinayey waa macnaha inuu yidhaahdo liman yuhbituhaa cidda sugaysa uu ku yidhaahday ahlu sunnaha ah yalzamu war waxa ka laazimaya min ihbaatika sugidaadan asifaati sifooyinka aada sugayso sifaadkii alficliyata ee ficilka loo nisbeeyey sugidaad sugayso waxaa ka laazimaya lilaahi alla aad u sugayso caza haalibaha oo wajalla weynaaye an yakuuna inuu ka mid noqdo min afcaalihi ilaahay afcaashiisa maa huwa xaadiثun wax soo dariyo soo cusboonaanaya wuxuu ku yidhi xaaladaas waxa miaalu ah in uu yidhaahdo ruuxii sifaatulafcaalka diidayey inkirayey uu ku yidhaahdo qofkii ahlu sunnaha ayadee sifaatulafcaalka ilaahay u sugayey inuu ku yidhaahdo sugidaadan waxa ka dhalanaya in afcaasha ilaahay ay ka mid yihiin wax soo dareeya oo xaadi ah oo fa yaquula dabeed uu yidhaahdo almuhbitu kii sunniga ahaa ee sugaya sifadu fa yaquula markaa waa markaynu ku cadafno an yaquuladii hore afcaashii mansuubka ahayd haddii kalena fa yaquulu wuxuu odhanaya od iska bilaabato oo fa yaquulo dabeed uu yidhaahdo almuhbitu kii sugaya sifada uu yidhaahdo ee sunniga ahaa nacam haa yacni waxa weeyaan waxaa ka dhalanaya ihbaatkaa sifada aan sugayo waxaa ka dhalanaya waan qabaa oo sidaasaan leeyahy wa ana altazimu waanan laazimayaa bidaalika arrinkaasi oo yacni arrintaa waan qabaa waanan laazimaya oo waan ogolah inuu yidhaahdo waayo maxaan arrintaa u ogolahay waayo fa ina allaha ilaahay tacaalaa korreeye lam yazal kamuu zuulin walaa yazaalu kamana zuulayo facaalan inuu sameeyo limaa yuriidu waxa uu doonayo ilaahay horena ugama zuulin dibna uga zuuli maayo weligiina ka zuuli maayo inuu yahay facaalun limaa yuriid wuxuu doonaba yeele walaa nafaada dhammaanshano uma sugna liaqwaalihi alla aqwaashiisa uu ku hadlayay wa afcaali afcaashiisa ilaahay waxyaabuhuu ku hadlayo iyo waxa uu samaynayaana dhammaansho ma leh iyo nihaayo kamaa qaala tacaala siduu allaahuu yidhi korreeye qul low kaana albaxru qul waxaad tidhaha nebi allow low kaana albaxru baduhu hadday ahaan lahaayeen baxri waxaa looga jeedaa ay jinsulbaxr yacnii jinsiga badaha oo dhan ayay shamlisanaysaa qul waxaad ku tidhaha nebi allow low kaana hadduu ahaan lahaa albaxru jinsiga badu yacnii badahoo dhammi hadday noqon lahaayeen midaadan khad ay u noqon lahaayeen likalimaati rabbii rabbigay hadalladiisa iyo kelimaadkiisa waxa bada jiraa khad lagu qoro kalaamka rabbi hadday u noqon lahaayeen la nafida waxaa dhammaan lahaa albaxru jinsigaa baduhu dhammaantood waa dhammaan lahaayeen qabla an tanfada intaanay dhammaan kalimaatu rabbii rabbigay hadalladiisu intaanay dhammaan ayaa baduhu ay dhammaan lahaayeen walow ji'naa aan laba nimaadno bimilihi badahaasi kuwa la mid ah midaadan oo khad ah madadan oo ziyaad ah walow ji'naa bimilihi madada madadku waa ziyaadada yacni midaad waa khadkii marka miimka lahoos dhabo madadna waa aziyaada marka walow ji'naa aan laba nimaadno bimilihi yacnii badaha horee dhammaaday kuwa la mid ah oo madadan ziyaado kalaaba aan la nimaadna eh waxa alla u yidhi subxaanah waxaad ku tidhaha nebi allow haddii badahaad aragtay intay leegyihiin khad laga dhigi lahaa lagu qoro qowlka ilaahay subxaana oo weliba kuwaasi markay dhammaadaan kuwo lamidahoo bado kalena la keeni lahaa waxaasoo dhammi waxay dhammaan lahaayeen hadalka ilaahay intaanu dhammaan lianna hadalka alleh dee dhammaadba ma leh iyo nihaayo wa qaala waxa kaloo alle uu yidhi subxaanah walow anna maa fi lardi haddii arlada dhexdeeda wax alla waxa ku sugan oo min shajaratin dher ah wax alla waxa dhulka dher ku sugan aqlaamun walow anna maa fi lardi haddii wax alla waxa arlada ku sugan oo min shajaratin dhirihi aqlaamun qalima ay noqon lahaayeen waxa dhulka geed ku yaallaa qalin hadduu noqon lahaa wax lagu qoro walxaal albaxru baduhuna had iyo jeer baxrigan bed keliya loogama jeedee waa jinsulbixaar jinsigii badaha oo dhan walxaal albaxru yacnii jinsigaa baduhuna midaadun uu khad u yahay qalimaantaa lagu qorayo oo yamudduhu uu siyaadinayo badahaas min bacdihi ay min bacdi nafaadih badahaasi markay baaba'aanay dhammaadaanna uu siyaadinayo badihii dhammaaday sabcatu abxurin toddoba badood oo kale haddii arlada waxa geed ku yaallaa qalin qowlka ilaahay lagu qoro u noqdo wax allo waxa badiina ay khad u noqdaan kuwaasi markay dhammaadaanna toddoba kaloo badood lagu siyaadiyo hee jawaabtii lowdu meeday maa nafidad may dhammaateen kelimaatullah ilaahay kelimaadkiisa iyo hadalkiisu ma dhammaadeen waayo ina allaha alle casiizun waa kii haalib ee awood iyo khalaba leh ee cid beegsan kartaa awooddiisa aanay jirin xakiimun waa allaha xukumka suuban iyo xikmadda xeesha dheer leh labadaba ku sifaysan ee aan khaldamin ee shay walba meeshiisa dhiga waxa uu sheekhu yidhi markaa wa xuduudu aaxaadi ficlihi ilaahay ficilkiisa tacaalaa koreeye yacnii afraaddiisa iyo midhmidhkiisu soo darinta ay soo dariyayaan aaad aaxaaddaasi laa yastalzimu ma keensanayo xuduudkaasi naqsan nuqsaan iyo iin kuma keensanayo fii xaqihi ilaahay xaqiisa tacaalaa koreeye sheekhu halkan waxa uu mihaal uga dhigay yacni xaaladda hore waa in waxa weeyaan qofkii qowlka yidhi qowlkiisa laasimkii inta loo sheego uu iltisaamo u yidhaahdo waan qabaa marka suuradaa hore waxay noqonaysaa laasimu lqowli qowlun yacni qowlkaa wixii ka laasimay qofkan qowl buu u yahi waxaanu qowl ugu noqonayaa dee liannahu iltasama bih markii loo sheegay waan qabaa buu yidhi marka waxay noqonaysaa laasimu lqowli qowlun miaal wuxuu uga dhigay markaa ruuxii ilaahay sifaadkiisa ficligaa inkirayey inuu ku yidhaahdo qofkii sunniga ahaa ee sugayey sifaatul afcaalkaad ilaahay u sugayso wuu cadhoodaa wuu raalli noqdaa habeenkii nuska dambe ululeyl alakhiir saddex meeloodoo meesha dambe markay hadho ayuu alla samaa-udunyaha u soo degaa waxyaabahaas yacni sifaatul afcaalka aad sugayso waxa uu ka odhanayaa waxaa ka dhalanaya dee afcaashii ilaahay wax soo darriiyo soo cusboonaanaya inuu ka mid yihi waxaan hore u jirin oon qadiim ahayn oo markaa soo cusboonaanaya afcaashii ilahay inuu ka mid yihi oo siduu uga mid yihi dee markaad leedahay yanzil allahu ilaa samaai dunya xiina yabqa ulutu leyl alakhiir dee waxa weeyaan nusuulka caaw kii xalay dee la mid maaha kii ka horreeye la mid maaha dee wuu kala duwan yihi waa nusuul mutajadid oo habeen walba wakhtigaa marka la gaadho alla uu soo degayo marka calaa kullin yacni wuxuu ku odhanayaa ninkii sifaatul afcaalka diidayey sugidaadaa sunniyow waxaa ka dhalanaya afcaashii ilaahay inay ka mid yihiin wax xaadidoo soo darriyaya dee sunnigii wuu iltisaamayaa soo maa wuxuu odhanayaa haa waan qabaa sidaas ilaahay afcaashiisana way ka mid yihiin wax xaadida oo soo darriyayo soo cusboonaanaya waayo ilaahay horena ugamuu zuulin dibna uga zuuli maayo wuxuu doonaba inuu yeelo marka kamaalka iyo dhammaystiranka alle ayay ka mid tahay in afcaashiisu ay tahay afcaal mutajadid oo nihaayo lahayn oo maantuu samaynaya oo shalay buu sameeyey oo ka hor buu sameeyey oo dib buu u samayn doonaa afcaaluhu mutajadida tusaaleahaan kalaamka ilaahay nebi muusuu la hadlay calayhi salaam oo nebi maxamed buu la hadlay oo ciisuu la hadlay oo ambiyadii dee wuu la wada hadlay dee nebi muuse hadalkii uu la hadlay iyo kuu ciise kula hadlay iyo kuu nebi maxamed kula hadlay yacni ma isku marba mid waliba wakhti soo mu ahayn marka maxaad halkaa ka garanaysaa dee kalaamka ilaahay aaxaadiisu waa mutajadid oo ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoon weligii ka zuulin inuu mutakalim yahay oo sifatulkalaam uu ku sifaysan yahay haddana hadalka aaxaaddaa midhmidhka marka la eego kuu nebi maxamed kula hadlay kuu muuse kula hadlay kuu nuux kula hadlay midhmidhkaa marka la eego mid waliba dee wakhtigiisii ayuu soo darriyuu soo cusboonaado oo ka hormuu jirin oo hadalka nebi moxamed dee markaa uu la hadlayuu xaadiahayuu cusboonaa hore umuu jirinoo dee qadiim muu ahayn nebi maxamed oon la abuurin dee kalaamku muu jirin ee markii la soo diray kadib ee uu waxyoonayey ayuu la hadlayey idan ilaahay afcaashiisa ikhtiyaariga ama afcaasha yani sifaadka ficligii inay aaxaadoodu soo darriyeysaa waa xaq ahlu sunnuhuna waxay ictiqaadsan yihiin inay yihiin sifaat lafcaalku qadiimat nawc xaadiat laaxaad macnaha noocooda ama jinsigoodu waa qadiim maxaa looga jeedaa qadiim dee nawculkalaam ama nooca ficilkan lama odhan karo waxaa jira wakhti aan alla ku sifaysnayn marka nooc ahaan waa qadiim oo weligiiba ilahay mutakalim buu ahaa laakiin aaxaad iyo afraadan midhmidhka ee marba uu nebi la hadlayaa waa mutajadid oo waa xaadi oo dee hore umay jirin oo qadiim may ahayn xuduudkuna laba macnuu leeyihi macna alkhalq iyo macna tajadud afcaashan ilaahay xuduudka lagu sifaynaye laleeyahay afcaasha ilaahay aaxaadooda iyo kelikelidooda marka la eego midhmidhka ama afraadu way soo darriyeysaa way soo cusboonaanaysaa xuduudka afcaasha ilaahay loo sugayaa waa bimacna tajadud waa wax soo cusboonaanayoon hore qadiim u haynoon jirin laakiin wax bimacna alkhalqi waa makhluuq ma aha waayo sida daatada ilaahay aanay makhluuq u ahayn ayaan sifaadkiisuna bijamiici aqsaamiha aanay makhluuq u ahayn waayo dee alkalaamu fi اdaat kalkalaami fi sifaat marka xuduudka afcaashu loogama jeedo bimacna alkhalq laakiin waa bimacna tajadud waa wax soo cusboonaanaya oo waxa weeyaan dee kolbo wakhtigeeda la helaayo waxa u daliila marka dee afcaasha ilaahay subxaanahu wa tacaala inay waxa weeyaan tajadudka iyo xuduudka ay leedahay saxiixu muslimka waxaa ku sugan xadiidu anas wuxuu yidhi asaabanaa wanaxnu maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama maطru qaala faxasara rasuulu اllahi thawba xataa asaabahu min almaطr wuxuu yidhi annagoo rasuulka la soconna ayaa roobna helay dabeed nebigu intuu maradii jidhkiisa yani barh ka mida ka fayday ayaa roobkii wax ka midihii jidhkii nebiga uu haleelay faqulnaa yaa rasuula allahi lima sanacta haada markaasaanu rasuulkii allow maxaad sidaa u samaysay qaala liannahu xadiidu cahdin birabbih wuxuu rasuulku yidhi waayo roobkani ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu ku cusub yahay oo yacni abuuriddii alla abuuray ee uu sameeyey ayaa cusub xadiidu cahdin birabbih xadiidka markaa waxaa laga qaadanayaa in waxa weeyaan ay dee shay sunno a tahay nebiguna uu sameeyey roobku markaa uu soo da-ayo in waxa weeyaan ruuxu jidhkiisa barh ka mida intuu marada ka qaado uu isku dhigo waa shay haabitoo nebiga ka sugan sala allahu calayhi wasalam ashaahid haddaba waxa uu yahay liannahu xadiidu cahdin birabbih roobkan abuuristii alla abuuray waxa uu rasuulku ku sifeeyey xuduud inuu soo darriye soo maaha oo yacni wakhtigiisuu cusub yahoo mutajadid u yahay dee roobkan alla uu soo dejiyey abuurista alla uu abuuree uu sameeyey soo wax cusuboo markaa uu soo degay alla uu abuuruu sameeyey ma aha hore miyuu u jiray ka war haddataa roobkani qadiim buu hayo horuu jiray siduu u jirayaa markii hore kumuu helinbe yacni roob kastaa markaa uu da-ayo ayaa alla subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey marka tajadud waxay tusinaysaa dee sifatu lkhalq abuuristaa la abuuray inay wax cusuboo markaa dhacday ay tahay laakiin hore aanay u jirin marka calaa kullin waxay culimmadu yidhaahdaan markaa xuduudu lficli laa yalzamu minhu xuduudu lfaacil ficilku inuu soo cusboonaado kama dhalanayso faacilkan sameeyey inuu soo cusboonaaduu mutajadid ya ama xaadid فإذا جئنا اليوم إلى العمل وعملنا أعمالا فلا يلزم من ذلك أننا لم نخلق إلا تلك الساعة ما أنت مركي إنه شقدي إني نماضنا إنه أعمالي هول عصب قبنه كما دالنا يسمر كاين لنا أبو ري وايو فالوجود يسبق الفعل شريتانكو وكهر يا فلك إيا سمينته والله لم يزل ولا يزال فعالا لكن آحاد فعله تتجدد ilaahayna horena ugama zuulin kana zuuli maayo inuu wuxuu doonaba yeelo laakiin dee afcaashiisu waa mid soo cusboonaanaysa oo maalinba dee ficil baa dhacaya oo markii adiga lagu abuuray iyo markii aabbaha la abuuray iyo markii awowgaa la khalqay khalqigaasi miyaanu kala dambayn xuduudkiisu oonu mutajadid ahayn ma waxaad wada ohan kartaa qadiim buu ahaayo mar baa nala wada abuuray yacni makhluuqaadkan ilaahay khalqiga uu abuuraya miyaan ahayn wax mutajadid oo kala dambeeyo oo maalinba waxaan u abuurayn idan khulaasadu waxay tahay yacni ficilku inuu soo cusboonaaday kama dhalanayso faacilkii sameeyey inuu soo cusboonaaday oo faacilku isagoo qadiim azaliya ah oo horreeyey ayaa ficilkiisu yatajadad kamaalkaanay ka mid tahay leanna ficilka mutajadidka haddii ilaahay laga cadilo dee waa nuqsaan maanay ahayn ilaa xataa makhluuqaadkiiba alladii yafcal iyo alladii laa yafcal kee kamaal leh ka wax samaynaya mar walba dee soo maa ayaa kamaalka leh marka calaa kullin tusaale ahaan adigu yacni maanta markaad camal cusub samayso miyay ka dhalanaysaa adiguna inaad soo cusboonaato imika aad dhalatay ka dhalan mayso idan adiga wujuudkaaga ayaa ka horeeya ficilka soo maha marka wujuudkaagu dee wuu horreeyey laakiin ficilkaagu yatajadad marka mithaalku wuxuu yihi isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala dee waxa weeyaan xayun laa yamuut xayaatadiisu ay taam taho lam yasbiqhaa cadamun walaa yalxaquhaa zawaal laakiin afcaashiisan ikhtiyaarigae mashiicadiisa ku xidhani dee marka uu doonuu samaynayaa markaasaanay tahay mid soo cusboonaatay oo mutajadida iyadoon hore u jirin marka calaa kullin wuxuu uga jeedaa uun lusuumkaa ah afcaasha ilaahay sifaadka ilaahay ee ficligaa in la sugo waxaa ka dhalanaysa afcaashiisa inay ka mid yihiin wax xaadi ah dee sunigii waa iltisaamaya wuxuu odhanaya way ka dhalanaysaa waanan qabaa waayo alla subxaanahu wa tacaala isagoo qadiima oo azaliya oo wujuudkiisu uu horreeyey oo afcaashiisa nooceedu uu qadiim yahay haddana aaxaad iyo afraadda afcaashaasi dee tatajadad way soo cusboonaanaysa marka calaa kullin halkaa mihaalkaa wuxuu kaga baxay marka laasimka qowlka qaa'ilka loo sheego inuu iltisaamo qowl bay u noqonaysaa marka waxay noqonaysaa laazimu lqowli qowlun sheekhu lislaamna majmuuculfataawaha waa ku tilmaamay arrintaasoo laasimka qowlka qofka labunbuu u kala qaaday inuu laasim xaqa yahay iyo inuu laasim baatila yahay waayo waxaynu sheegnay ilaah iyo rasuulkiisa wixii ka soo hadhay xaqna dee wuu ka laasimi karaa qowlkooda baatilna wuu ka laasimi karaa hadalka ilaah iyo hadalka rasuulka ayuunbaa iyagu xaq ah laasimkooduna uu xaq yihi markaa sheekhulislaam labunbuu u kala qaado wuxuu yihi laasimka qowlka qofku hadduu xaq yahay taasi waa waa loo nisbaynaya waayo mar haddii qowlkan uu yidhi xaq uu yahay wixii ka dhashay laasimka ana dee waa loo nisbaynaya waa xaq laakiin ta la tafsiilinaya taasi markaa tafsiil ma leh oo dee inuu iltizaamo loona nisbeeya waa shay waajibaba waa maadaama qowlkii xaqu yihi laakiin tan la tafsiilinayo inuu iltisaamay iyo inuu diido waa laasimkii baailka ahaa qofka hadalkiisii marka uu ka dhasho shay baailihi dee istifsaar baa ku jira iyo tafsiil iyo kala saarid oo hadduu iltizaamana dee baailkaasi qowl buu unoqonaya loo nisbeeyo haddii uu iltizaami waayana dee waxa weeyaan loo nisbayn maayo oo qowl u noqon maayo waayo haddii la yidhaha qof walba hadalkiisa baailka ka dhalanaya waa loo nisbaynaya waxaa ka dhalan lahayd dee culimo fara badan in baatil loo nisbeeyo iyadoo hadalkooda uu ka dhalanayo shay baatila oo markaa aanay ku baraarugin bal culimmada qaarkood yacni akhtaada ay galeen qaarkood waxyaabaha yacni lawaasimta ka dhalanaysa waxyaabaha qaarkood baa ilaa xaddilkufri gaari karta marka ruuxii in lagu tagfiiriyo idan wuxuu sheekhu rajaxayaa xaqu inuu yahay wixii laasim baatil ah ama kufri ha gaadha ama ha ka hooseeye ruuxa looma nisbayn karo ila ida iltazamahu inuu iltizaamo mooyaane marka hadalka sheekhulislaam haddaynu akhrina fii majmuuci ilfataawa wuxuu odhanayaa mujaladka sagaaliyo labaatanaad safxada afartan iyo laba wuxuu odhanayaa laazimu qowlilinsaani nawcaan ruuxa hadalkiisa waxa ka dhashaa waa laba nooc laazimu qowlihi اlxaq fahada mima yajibu calayhi an yaltazimahu faina laazima alxaqi xaqun yacni hadalkiisa xaqa ah xaqa ka dhalanaya laasimka xaqee ka dhalanaya taasi waa waajib bay ku tahay inuu iltizaamo waayo xaqa wixii ka dhashaa isna waa xaq ويجuز أن يضاaفa إليهi إdا culima min xاalihi أنhu laa ymتaنicu min ذalik waxa uu sheekhu yihi laaزimu qwل الإنسان نوعاn laaزimu qwlihi الحq fahada mima yaجiب عalayhi أn ylتزimahu faإna laaزima الحaqi xaqu hadalkiisii laaزimka xaqee ka dhalanaya marka waxa ka dhalanaya hadalkiisa xaq ahaa dee xaqa uu yahay waxaa waajiba inuu iltizaamo waayo dee xaqa laasimkiisu waa xaq waxaana bannaan in loo idaafeeyo loo tiiriyo la yidhah waa qowlkiisii idaa culima min xaalihi annahu laa yamtanic min iltizaamihi bacda duhuurih marka xaalkiisa laga ogaado inaanu diidayn iltizaamkiisa dee markuu u caddaado wkaiiru mima yudiifuhu الnaasu ilى madhab اla'imati min hada اlbaab wuxuu ihi wax fara badan oo dadku madaahibta a'immada ay u tiiriyaanna waa baabkaas oo macnaha hadalkiisii xaqa ahaa waxyaabaha xaqee ka dhalanaya ee la garanaya haddii loo sheegay inaan u diideen ee u iltizaami lahaa ayaa loo idaafeynaya lo odhanayaa dee imaamka waa madhabkiisii ama waa qowlkiisii waa laasimka xaqa ah waxa uu ihi ka labaadna waa laazimu qowlihi اladii laysa bxaq fahada laa yajibu iltizaamuh ida kaura fiih ka labaad waa qowlkii laasimkii qowlkiisa ka dhalanayay een xaq ahayn macnaha waa baailkii ka dhalanayay kaasi waajib maaha inuu iltizaamo oo loo nisbeeyo la yidhaho waa hadalkiisii id akaru ma fiihi anahu qad tanaaqad waqad yahbut ana tanaaquda waqad habata ana tanaaquda waaqicun min kuli caalimin hayri الnabiyiin wuxuu yidhi arrinkaas yacni laasimkaa baatilka ee hadalka culimmada ka dhalan kara badidiisu waxa weeyaan waa tanaaqud ka dhacay a'immadii oo dee intuu hadal xaqa yidhi hadal baatilina uu ka dhacay laasimna uu ka dhashay waxaana haabit oo sugan ayaa shaekhulislaam uu yidhi tanaaqudkaas iyo isburintaasi inay ka dhacayso caalim kasta ambiyada mooyaane ambiyada unbaan hadalkoodu tanaaqudna lahayn baatilna aanu ka dhalanayn waxa uu sheekhu yihi uma in curifa min xaalihi anahu yaltazimuhu bacda duhuurihi lahu faqad yudaafu ilayh laasimkaa baatilka ah haddii la ogaado marka loo sheego inuu iltizaamayo waa loo tiirin karaa baailkii oo hadalkiisi waa la odhan karaa wailaa falaa yajuuzu an yudaafa ilayhi qowlu low dahara lahu fasaaduhu lam yaltazimhu likownihi qad qaala maa yalzamuhu wahuwa laa yashcuru bifasaadi dalika alqowl laakiin ma bannaana in loo tiiriyo oo loo nisbeeyo hadal haddii fasaadkiisu u daahiro ama loo sheegi lahaa aanu iltizaameen oo aanu ogolaadeen waayo waxaa laga yaabaa inuu hadalkaa yidhi inuu yidhi wax yacni laazimayo oo baatil ah isagoo aan shucuurayn ama aan dareensanayn bifasaadi dalika alqowl hadalkaa fasaadkiisa ka dhalanaya isagoon dareensanayn baa laga yaabaa inuu hadalkan dee ku qowluu yidhi walaa yalzamuhu haada arrinkaasi markaa ma laazimayo waayo ruuxu isagoon dee ku baraarugsanayn ayuu baail ku hadli karaa ama hadal uu baail ka dhalan karo marka tafsiilka uu sheekhulislaam kala saaray laasimka xaqa ah iyo laasimka baailka ah waana sida sheekhulislaam waxaan ujeedaa sheekh ibnu cuthaymiin caleyhi raxmat ullah sida uu rajaxayo weeye calaa kullin muraadka mualifku tafsiilkan laasimka uu tafsiilinayo waa allaazim lbaail waa laasimkii baailka ahaa ayaa inuu iltizaamayo inaanu iltizaamayn inuu ka noqday la tafsiilinaya waxaana u daliila laasimka baailkaa inuu sheekhu u jeedo hadalka uu yidhi ina fasaad alaazimi yadulu calaa fasaadi اlmalzuum waayo laasimka fasaadkiisu waxa uu tusinayaa hadalka laga laazimayna inuu faasid ahaa waayo hadalkaasi hadduu xaq yahay dee laazim اlxaqi xaqun soo maha laakiin maadaama hadalkaasi uu baail yahay dee laazimu اlbaaili baailun marka waxaa la tafsiilinaya waa laasimkii baailka ama laasimka xaqa ah dee qofka waxa weeyaan maadaama uu iltizaamayo hadalkuna uu xaq yahay wixii xaqee ka dhashana waa loo nisbaynaya waxa uu sheekhu yidhi marka alأuulى an yudkara lilqaa'ili wayaltazima bihi midlu an yaquula man yanfi الصifaat اlficliya liman yuhbituha yalzamu min ihbaati kaصifaati اlficliyata lilahi caza wajal an yakuuna min afcaalihi ma huwa xaadiثun oo fayaquula اlmuhbitu uu yidhaahdo markaa kii sugaya sifaatka nacam haa wa ana altazimu bidalik anna arrintaa waan iltizaamaya waan ogola waayo fain allaha ilaahay tacaala koreeye lam yazal kamuu zuulin walaa yazaalu kana zuuli maayo facaalan inuu sameeyo limaa yuriidu waxa uu doonayo walaa nafaada liaqwaalihi wa afcaalih hadalladiis iyo ficiladiisuna dhammaansha ma leh kama qaala tacaala siduu allah u yidhi qul waxaa tidhaa nebi allow low kaana hadduu ahaan lahayd albaxru baduhu midaadan khad hadday u noqon lahaayeen likalimaati rabbii rabbigay hadalladiisa haddii baduhu khad lagu qoro ay noqon lahaayeen lanafida albaxru baduhu waa dhammaan lahaayeen qabla an tanfada kalimaatu rabbi rabbigay hadalladiisu intaanay dhammaan walow ji'naa aan laba nimaadna eh bimilihi badaha wax lamida madadan oo ziyaado ah xataa haddii aan la nimaadno badahaa dhammaaday kuwo la midoo ziyaado ah way iyaguna dhammaan lahaayeen hadalkii alloon dhammaan wa qaala allah wuxuu yidhi walow ana maa fi lardi haddii dhulka waxa ku suganoo min shajaratin dherihi aqlaamun qalimo qowlka ilaahay lagu qora ay noqon lahaayeen walxaal albaxru baduhuna ay khadkii lagu qorayey u noqon lahaayeen yamuduhu iyadoo badahaasi uu siyaadinayo min bacdihi ay min bacdi nafaadih badahaasi markay dhammaadaan kadibna ay siyaadinayaan sabcatu abxurin toddoba badoodoo kale waxaa alla uu yidhi haddii dhulka waxa dhir ku taallaba ay qalimaan noqon lahaayeen badduna khadkii lagu qorayey ay u noqon lahayd weliba badahaasi markay dhammaadaan toddoba badoodoo kalena madad iyo ziyaado looga dhigi lahaa maa nafidat kalimaat ullah waa jawaabkii lowda waxaasoo dhamme hadday dhici lahaayeen maa nafidat kalimaat ullah ilaahay kelimaadkiisu may dhammaadeen waayo ina allaha alla casiizun waa kii haaliba xakiimun ee falsuuban ee aan khaldamin wa xuduudu aaxaadi ficlihi ilaahay ficilkiisa aaxaadiisa ama midhmidhkiisu soo darinta uu soo dariyayo tacaalaa koreeyi ee macnaha uu soo cusboonaanayo xuduudkani waa bimacna tajadud eh laa yastalzimu ma keensanayo xuduudkaasi naqsan nuqsaan ma keensanayo waxa weeyaan fii xaqii ilaahay xaqiisa yacni nuqsaan xaqa ilaahay ah ma keensanayo xuduudkaasi alxaalu thaaniya xaaladda labaad an yudkara waa in loo sheego lahu qofkii qowlkiisii waa in loo sheego wixii ka laazimayey an yudkara waa in loo sheego laasimkii lahu qaa'ilkii oo dabeed wayamnaca uu diido allaazima laasimkii baynahu yacni laasimkan iyo wa bayna qowlihi qowlkiisa talaasum inuu ka dhexeeyo uu diido xaaladda labaad xaaladdii hore sow may ahayn qaa'ilkii in laasimka loo sheeguu iltisaamu yidha waan ogola markaa dee laasimu lqowli qowlun bay ahayd oo qowlkiisiba ahaydoo waa loo nisbeynayay xaaladda labaad waa in loo sheego oo uu diiduu yidhaha waxaasi kama dhalanayaan mana iltizaamayo alxaalu thaaniya an yudkara waa in loo sheega lahu an yudkara waa in loo sheega lahu qaa'ilkii yacni lusuumkii waa in loo sheego oo wayamnaca uu diido allaazima laasimkii wixii ka dhalanayay qowlkiisa uu diido beynahu laasimka iyo wa beyna qowlihi qowlkiisa macnaha qowlkiisa iyo laasimkan talaasumka ka dhaxeeya inuu diiduu yidhaa wax talaasum oo ka dhexeeyaaba ma jiro hadalkan aad sheegaysaan hadalkayga kama dhalanayo mana ogoli wadalikaasina milu an yaquula waa inuu yidhaahdo oo kale annaafi kii diidayey lisifaati sifaatka diidayey liman ruuxii uu ku yidhaahdo yuhbituhaa sifaatka sugayey yelzamu waxa ka laasimaya min ihbaatika sugidaada aad sifaatka sugayso an yakuuna allaahu alla inuu ahaado tacaala koreeye mushaabihan mid la mida lilkhalqi khalqiga kula mida fii sifaatihi sifaatkiisa sheekhu sharaxa wuxuu leeyihi risaaladan waxaan qoray intii aanay ii caddaan farqiga u dhexeeya mushaabih iyo mumaail laakiin markii dambe waxaa ii caddaatay yacni mumaathil iyo mushaabih inay ka awleysan tahay in la cabiro mumaathil halka mushaabih marka meel kastuu mushaabih ku sheegay sheekhu waxaa awlo ah in la cabiro oo lagu bedelo mumaathil sababtana waxa uu yidhi ta koobaad dee horta mumaathil waxaa had iyo jeer alfaadda sharciga ku soo aroortay in la adeegsadaa awlo ah oo habboon mumaahaladuna iyadaa qur-aan ku soo aroortay laysa ka milihi shayun wa huwa samiicu lbasiir marka mumaahalaa la diiday ta labaad mushaabahadu yacni waxay noqotay hadal ay ku tacalluqaan dadka waxa weeyaan sifaadka diidane oo ay yidhaahdaan sifo kastoo ilaahay loo sugo waxaa ka dhalanaysa mushaabahu oo mushabihaatihi mushaabahadana muطlaq ahaan dee looma diidane eh yacni sifaadka ilaahay iyo sifaadka makhluuqa yacni xagga asmaada waxaa jira macno guuday dee ka wadaagayaan oo tusaale ahaan dee ilaaha khaaliqii waxbuu maqlaa makhluuquna waxbuu maqlaa marka muطlaqu samci macnaha guud waa mushtaragoo kana waa maqal kana waa maqal laakiin waxay ku kala duwan yihiin oo mushaabahadaa guud dee way ka dhaxaysaa laakiin waxay ku kala duwan yihiin fi اlxaqiiqati wاlkayfiya xaqiiqada sifada iyo kayfiyadeeda ayaa khaaliqa iyo makhluuqu ku kala duwan yihiin oo maqalka ilaahay dee waa samcun yaliiqu bijalaalihi wa cadamati sulطaanihi waa maqal ilaahay weynadiisa iyo cadamadiisa u qalmoo ku habboon oo waa maqal wax walba dee ka waasac noqdoo ka ballaadhay halka maqalka makhluuqu uu yahay samci daciifahoo yaliiqu bidacfik dee makhluuqa taagdarradiisa iyo dacfigiisa ku habboon adu waxaa laga yaabaa dee dhowr mitir wixii ka dambeeya inaanay dhegahaagu maqal waxa ka dhacaya soo maaha gidaarkaa dabadiisaba inaad maqal baa laga yaaba halka ilaahay subxaanahu wa tacaala jamiica alaswaad uu ka maqlaayo markaa maqalkaaga iyo maqalkii ilaahay maxay ku kala duwanaadeen xaqiiqadii iyo kayfiyadii laakiin muطlaqu lismi magaca guud dee kana waa maqal kana waa maqal soo maha laakiin xaqiiqadii iyo kayfiyadii bay ku kala duwan yihin marka calaa kullin mushaabahada muطlaqan dee in loo diidaa waa khalad oo dee muطlaqu lmacnaa iyo muطlaqu lismi waa isaga mid laakiin xaqiiqadii iyo kayfiyadii ayay ku kala duwan yihin markaa sida saxda ah waxaa ku tacalluqa mushaabahadu dee waa kuwa sifaadka diide eh oo iyagoo le tashbiih baanu ka ordaynaa ayay ilaahay maqalkiisii iyo araggiisii iyo sifaadkiisii oo dhan ay inkirayaan oo maxaad u inkiraysaan tashbiih baanu ka cararaynaa marka xaqiiqadu waxa weeye in tamthiil iyo mumaasalo lagu bedelo mushaabahada iyo tashbiiha markaa sheekhu waxa uu yidhi alxaalu haaniya xaaladda labaad an yudkara lahu qaa'ilkii waa in loo sheego wixii hadalkiisa ka dhalanayay oo wayamnac alaazima baynahu wa bayna qowlih dabeed uu qaa'ilkii diido talaasumka ka dhaxeeya laasimkan iyo hadalkiisa wadalikaasina milu an yaquula annaafi waa inuu yidhaahdo oo kale kii diidaya lisifaati sifaatka diidayy liman yuhbituhaa ka sifaatka rabbi u sugaya inuu ku yidhaahdo yelzamu waxa ka dhalanaya min ihbaatika sugidaadan sifaatka an yakuuna allaahu ilaahay inuu ahaado tacaalaa koreeye mushaabihan ay mumaailan mid lamida lilkhalqi khalqiga fii sifaatihi sifaatkiisa kula mid ah oo fayaquula lmuhbitu dabeed kii sifada sugaya ee sunnigaha uu ku yidhaahdo kii diidayey laa yalzamu daalika kaasi ma laasimayo kamana dhalanayo ihbaatkayga waayo lianna sifaati lkhaaliqi waayo khaaliqa sifaatkiisu mudaafatun waa mid loo tiiriyey ilayhi ay ila allah ilaaha khaaliqaa loo tiiriyey oo waxaa la leeyahay samcullah basarullah yadullah caynullah wajhullah ilaahay baa loo tiirinaya sifaatka ficliga iyo kuwii khabariga ahaaba oo lam tudkar lama sheegin sifaatkani muطlaqatan iyadoo iska sii daysanoon dabar ku xidhnayn lama sheegin ee waa la qayday oo maxaa lagu qayday in la yidhi waa sifadii khaaliqa marka lam tudkar lama sheegin sifaatkani muطlaqatan iyadoo iska sii daysan oo aan la qaydin xataa yumkina ilaa ay suurtowdo maa alzamta waxaad laasimisay bihi maaga war waxaanaad laasiminaysaa si uu u suurtoobo dee sifaatka ilaahay muطlaqba lagama dhigin oo maxaa laga dhigay muqayad oo ilaahay baa loo idaafeeyey wa calaa haada ay wa jaryan calaa haada kaa inakoo ku dareerana taqyiidkaa sifaatka alle lagu qayday ee loo idaafeeyey fatakuunu waxay ahaanaysaa hiya sifaatkani mukhtasatan mid ku gaara bihi ay bilaahi alleh laa'iqatan oo ku habboonoo munaasabku ah bihi ay bilaahi alle kamaa annaka sida adiguba ayuhannaafi kan diidaya lisifaati sifaatka diidayow tuhbitu aad ugu sugayso lilaahi alle tacaalaa korreeye daatan daata aad ugu sugayso oo wa tamnacu aad u diidayso an yakuuna inuu ahaado yacnii daatadaa alleh mushaabihan lilkhalqi oo wa tamnacu aad u diidayso an yakuuna inuu ahaado alleh mushaabihan ay mumaailan mid kula mida lilkhalqi khalqiga fii daatihi daatadiisa mid kula mida aad u diidayso fa ayu farqin farqigee haddaba u dhaxeeya bayna daati daatada alleh ee dawaadka khalqiga aan shabihin iyo wa sifaati sifaadka alleh ee sifaadka makhluuqa aan la midka ahayn waxa uu sheekhu halkan yidhi yacni xaaladan marka qaa'ilkii loo sheegay lusuumka uu diidaya uu leeyahay kama laasimaso mana iltisaamayo waxa mihaalo ah qofkii sifaadka diidanaa inuu ka sugayo ku yidhaahdo ihbaatkaagan waxaa ka laasimaysa in khaaliq iyo makhluuqiya aada isku shabahayso ood isku mid ka dhigayso marka qofkii sunniga ahaa ee sugaya sifadu wuxuu odhanayaa laa yalzamu dalik arrintaasi arrin laasimaysa oo ihbaatkayga ka dhalanaysa ma aha waxaanu ku sababaynayaa waayo khaaliqa sifaadkiisa ilaahay baa loo tiiriyey oo lagama dhigin mid iska mutlaqoo sii daysane waa la dabro waa la qayday maxaa lagu qayday sifaatullah waa sifaatkii alleh dee mar hadday qaydan tahay waxaa aad laasimisay ma laasimayo sababtaanu u laasimayn waxay tahay sifaadkani allay u gaar yihiin kuna habboon yihiin waxaana lagu ifxaaminayaa oo lagu xujaynayaa kii sifaadka inkirayey waxaa la odhanayaa waar kaagan sifada diidayow sow ilaahay uma sugaysid daato ka duwan dawaadka khalqiga oo ma lihid ilaahay daatadiis subxaanahu wa tacaala dee dawaadda makhluuqaadka way ka duwan tahay sow ma lihid dee maxaa kuu diiday inaad tidhaahdo sifaadka ilaahayna sifaadka makhluuqaadka waa ka duwan yihiin waayo dee alqowlu fi اdaat kaalqowli fi sifaat yacni hadalka ilaahay daatadiisa laga hadlaya waxay uun la mid tahay hadalka laga hadlaayo sifaadka ilaahay markaa sida ilaahay daatadiisu dawaadda khalqiga aanay ula mid ahayn in loo odhanayn khaaliq iyo makhluuqa isku mid ah ayaan sifaadka ilaahayna sifaadka makhluuqaadka aanay ula mid ahayn oo maqalka ilaahay maqalkaaga la mid ma aha aragga ilaahay araggaaga la mid ma aha marka sifaatullah sifaadka khalqiga dee la mid ma aha oo makhluuqaadkuna waxay leeyihiin sifaad iyaga taagdaradooda iyo daciifnimadooda ku habboon ilaahayna wuxuu leeyahay sifaad isaga weynidiisa iyo cadamadiisa ku habboon oo qaabkooda iyo kayfiyadoodana innaka maskaxdeenna iyo maankeennu aanu keeniba karayn oo aynaan sawiran karayn oo waxaa la yidhaha laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa sida alla uu yahay sifaadkiisa ma garanayo isaga mooye axad kale makhluuq kale oo garanaya ma jira laa nebi walaa rasuul walidaalika waxa waasidiyii inagu soo martay inaa yani waxa weeyaan inay culimmadu yidhaahdeen jahmigu markuu ku yidhaahdo sifaadka ilaahay kayfa hiya maxaad ku odhanaysaa kayfa huwa bidaati de wuu waala u dawakaya ilaahay daatadiisu waa sidee markaad ku tidhaahdo ee uu wareero u yidhaha dee garan maayo dee sifaadka ilahayna garan maysid ku dheh macnaha culimmadu waxay sidaa u yidhaahdeen uun sida ilaahay daatadiisa aan maskaxdaada iyo maankaaga kayfiyadeeda aanad ugu garan karin ay uga duwan tahay ayaa ilaahay sifaadkiisana aanad u suuraysan karin sida ay yihiin iyo kayfiyaadkooga marka aduu waxaad ku dhaaftaa inta lagugu addoonsaday oo ah sifadan ilaahay wuu leeyahay waxaanay ugu sugan tahay sida ilaahay ku habboon qaabkeedana garan mayno oo makhluuq daciifaa taho gidaarkaa waxaa ka dambeeya aanad ogeyn ood garanayn markaasaad doonaysaa sifada ilaahay inaad dee farageliso imaamu maaligna dee istiwaha ninkii weydiiyey kayfa maxaa uu ku yidhi alistiwaau macluum والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب waliba ninkiina wuxuu yihi ma araka ilaa rajulun so majliskayga ha laga saaro yihi nin xun weeyaan macnaha istiwaha ayuu weydiiyey sarraynta ilaahay carshigiisa ka sarreeyo siduu uga sarreeyey maaligu markaasuu yidhi sarraynta ilaahay waa macluumo waa la yaqaanaa oo dee culuwiga iyo sarraynta ilaahay waa loo sugayaa kayfiyada uu uga sarreeyaana waa majhuul oo la garan maayo isaga mooye cid garanaysaa ma jirto in laysweydiiyaba sifaadka ilaahay waa sideena kayfa laysku weydiiyaana waxa weeyaan waa bidco in la rumeeyo oo sideeda loo sugaana waa waajib marka waa dee hadal sifaadkii oo dhan aad uga qiyaas qaadanayso waxa uu sheekhu yidhi markaa wa xukmulaazimi laasimka xukumkiisu fii haatayni alxaalatayni labadaa xaaladood daahirun waa cadi labadee xaaladood xaaladda hore uu iltisaamay iyo xaaladan dambe uu iltisaami waayey xukumka laasimku wuu cadi oo muxuu ku cadi xaaladda hore uu iltisaamay muxuu ku cad yahay laasimku inuu qowlkiisi yahay de laasimu lqowli qowlun xaaladan dambe uu iltisaami waayena muxuu xukumkiisu ku cad yahay annahu laysa lahu qowl de inaanu qowlu ahayn waayo mabuu iltisaamin alxaalu haaliatu xaaladda saddexaad ee laasimku waxaa weeye an yakuuna allaazimu laasimku inuu ahaado maskuutan canhu mid laga aamusay manuu iltizaamin manuu diidin ilan labada xaalood bayna soo mareen oo falaa yudkara aan la sheegin biltizaamin iltizaam uu ogolaaday iyo walaa mancin diidma uu diiday midna aan la sheegin xaaladda saddexaad waa inuu laasimku yahay maskuutu canhu oo il- manuu iltizaamin manuu diidin فحكمه لازمك حكم كيسو في هذه الحال حالدني الله ينصب وإن الله تيرين إلى القائل كي قول كيدي وإن لازمك هذا الكيس الله تيرين لأنه محايا لا يحتمل وحسور ودا لو ذكر له هدي الله شيغو أن يلتزم به إنه التزام يروان قباه هدي لا هذا الكاي وحاسا كدا شيء إنه يروان قباه وسور ودا أو يمنع مودي دا التلازم تلازم كبا أو waxaasi kama dhalanaya mana qaba inuu yidhaahdana waa suurowdaa waa laba ixtimaal wayaxtamilu waxa kaloo suurowda waa ixtimaal saddexaade low dukira lahu haddii loo sheego hadalkiisa wixii ka dhalanayey oo fatabayana uu caddaada lahu isaga lusuumuhu waxaasi hadalkiisa inuu ka dhalanayo iyo wa butlaanuhu waxaa ka dhashay baatilnimadiisu hadduu u caddaado waxa suurowda dee an yarjica inuu kaba noqdo can qowlihi hadalkiisii waxaniba uu ka dhashay inuu ka noqdaa suurowda لأن فساد اللازم وايو وحن كرد شيء لازم كفساد كيسو يدل وحو كتوسنيا على فساد الملزوم كي لغا دشي لغا لازمي فساد كيسو كتوسنيا وحو شيخ يدي حالة سدحات وإن اللازم كي يا مسكوت عنه والروحي منو التزام أو ما أقولان منو ديدن حكم كيسو هرتا وحويان حكم اللازم كاسي هرتا إنان قائل كي لون سبين وايو waxa suurtowda haddii loo sheegi lahaa inuu iltisaamaba dee markaa loo nisbeeyo waxaa kaloo suurtowda haddii loo sheegi lahaa inuu diidaba talaasumka oo markaa dee aan loo nisbayn waxaa kaloo suurowda haddii inta loo sheego lusuumkaasi iyo baadilnimadiisu u caddaado inuu hadalkiiba isaga noqdo waayo mar haddii hadalkiisa wixii ka dhashay uu baatil yahay waxay deliil u tahay hadalkiisii horena inuu baatil ahaa waayo sida dee laasimulxaqi xaqun uu yahay ayaa laasimulbaatilina baatilun waxa uu sheekhu yidhi markaa waliwuruudi haadayni labadaa soo arooridooda alixtimaalayni ee ixtimaal labadaa ixtimaal soo arooriday soo arooreen darteed waa labadee in haddii loo sheega ay suurtagal ahayd inuu iltizaamo iyo inuu diidaba labadaa ixtimaal soo arooridoodu yacnii soo arooridda ay soo aroorayaan darteed ayaa laa yumkinu aanay u suurtoobin alxukmu in la- lagu xukumo bianna laasima alqowli in qowlkaa waxa ka dhashay qowlun hadal uu yahay wuxuu yidhi mar haddii labadaa ixtimaal ay ku soo aroorayaan ma suurtowda in lagu xukumo laasimu lqowli qowlun hadalkaaga wixii ka dhashay hadal buu ku yaho waa lagu nisbaynaya ma suurtoobayso markaa sheekhu dee saddex ixtimaal buu halkan ku sheegay oo an yaltazima bilaazim markaa fahwa qowlun laasimu lqowli qowlun an yamnaca talaasum markaa dee laysa lahu biqowl loo nisbayn maayo iyo an yarjica can qowlihi libutlaani laazim inuu hadalkiisiiba ka mor- ka noqdo laasimkaa baatilnimadiisa darteed uu aqoonsado dee hadalkii laga laazimayna inuu baadiligu ka noqdo marka dee waxa weeyaan sidaas ayaan loogu nisbaynayn fain qiila haddaba haddii la yidhaahdo ishkaal buu sheekhu ka jawaabayaa soo aroori karaa sow lama odhan mar haddii ixtimaaladaasi ay ku soo aroorayaan loo nisbayn maayo wuxuu yidhi haddaba fain qiila haddii la yidhaahdo idaa kaana hadduu ahaado haada laazimu laasimkaasi laaziman mid ka dhalanaya min qowlihi hadalkiisa laasimkaasi baatilkii hadduu hadalkiisa ka dhalanaayo idaa kaana hadduu ahaaday haadaakani allaazimu ee laasimkiih laaziman mid ka dhalanayo ka laasimaya min qowlihi qowlkiisa ka laasimaya hadduu yahay hee waa jawaabkii idaada lazima waxaa laasimaya an yakuuna inuu ahaado qowlan qowl u ahaado lahu isaga haddii la yidhaahdo mar haddii waxani hadalkiisa uu ka dhalanayo ama ha iltisaama ama yuu iltisaamine waa qowl isagu uu leeyahay ilan qowlkiisibuu ka dhashee haddii sidaa la yidhaah waayo lianna haadaakaasi huwa alaslu isagaa asal ah waayo sidaasaa asal ah in qowl walba wixii ka laasima loo nisbeeyo walaa siyamaa siiba maca qurbi talaasumi talaasumku marka uu dhow yahay aanu dheerayn siiba marka waxa weeyaan dee si dhow waxani hadalkiisa uu uga dhalanayo oo wax dheeroo meel fog dee waxa weeyaan laga soo jiidaya aanu ahayn haddii sidaa la yidhaah bal ka warrama yacni sheekhu ishkaalkaasuu soo arooriyey maadaama uu yidhi xaaladdan loo nisbayn maayo maadaama ixtimaalaadkaasi ay ku soo aroorayaan laasimkiisii baatilka ahaa mar haddaan iltizaam iyo manci midna laga hayn dee wuxuu yidhi ishkaalkana laynagu soo aroorin karaa oo waxaa la odhan karaa waxani mar hadduu hadalkiisii ka dhalanayo dee waxaa laazima in qowlkiisa laga dhigoo loo nisbeeyo waayo sidaasa asala sidaa haddii la yidhaahdo sheekhu wuxuu yidhi qulnaa waxaan odhanaynaa haadaa arrinkaas in laasimkaa loo nisbeeyaa madfuucun waxaa lagu celinayaa oo lagu difaacayaa bianna alinsaana basharun dee insaankii inuu bashar yahay yacni dadkii insaankii waa bashar oo waa dad dee khalad iyo sax labadiiba ay ku bannaantaho dee macsuum ma aha walahu basharkii waxaana u sugan xaalaatun xaalaad xaalaadkaasoo nafsiyatun naftiisa loo nisbeeyey oo yacni qofkii waxa soo maraya ilan waa bashar eh xaalaad nafsi ah oo ama cadho ama diiqad ama culays uu naftiisii saaran yahay oo xaala nafsiya ilan adaaba isagoo dee xa- axwaasha aad soo marto yacni waxa weeyaan dee xaalaad kala duduwan ayaad soo maraysa walahu waxaana u sugan basharkii xaalaatu nafsiyatun xaalaad nafsiyahoo xaalaad naftiisa loo nisbeeyo naftiisii cadho ama diiqad ama wax lamidii uu saaran yahay ayaa soo mari karta qofkii iyo wa khaarijiyatun xaalaad khaariji oo naftiisa ka baxsan oo culays dibadda kaga yimid oo la saaray ayaa dhici kara oo dee dood iyo munaadare iyo wax lamida ayuu cid kale kula jiri karaa marka xaalaadka nafsiga iyo xaalaadka khaarijigiina tuujibu waxay waajibinaysaa oy keensanaysaa adduhuula inuu ruuxu iloobo can illaazimi hadalkiisa wixii ka dhalanayaba inuu iloobo oo faqad yakfulu wuu mooganaan karaa hadalkiisa waxa ka dhalanaya aw yashuu ama wuu iloobi karaa hadalkiisa wixii ka dhalanayey aw yankhaliqu fikruhu ama fikirkiisii iyo garashadiisii baaba isxidhi karta ilaa heer uu gaadho fikirkiisi iyo caqligiisa uu daboolmo oo laga yaabo waxa uu leeyahayba aad inaanu u garanayn aw yaquulu lqowla ama hadalka wuxuu odhanayaa fii madaayiqi almunaadaraat doodaha meelaha cidhiidhigaa marka la gale adag ee raggu ishayo ayuu hadalka odhanaya min hayri tafkiirin isagoon ka fiirsan oon ka fakerin fii lawaasimi hadalkiisa wixii ka dhalanayay iyo wanaxwi daalika wixii la mid ah sheekhu wuxuu yidhi haddii laynagu bushiyo ishkaal laynoo keenoo la yidhaahdo maxaan loogu nisbaynayn walow isagu yaanu iltizaamin ama diidinbae soo waxaani hadalkiisii kamuu dhalan sidaasaa asale ha loo nisbeeyo haddii laynagu yidhaah waxaynu ku difaacanaa buu yidhi aynu taa ku celinaynaa yacnii qofkii de waa bashar basharkiina waxaa soo maraya xaalaad naftiisa ku sugan iyo xaalaad khaarijiya oo ka baxsan intuba waa soo maraya oo maxaa soo maraya dee mar waxba soo maraysa cadho adag isagoo cadhaysan oo fikirkiisa uu xidhmay oo aanu kaba fiirsanayn hadalka uu leeyahay waxa ka dhalanaya walidaalika nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa yaqdi alqaadi wa huwa khadbaan yacnii ninkii qaadiga ahaee dadka kala saarayay laba yuu kala xukumin isagoo cadhaysan waayo waxaa laga yaabaa inuu xaqii dhinac maro marka xaalat lhadab waxay keensan kartaa inkhilaaqu lfikr in fikirkiisa iyo fiiradiisiba ay xidhanto oo waxba aanu kala ogaan qofka waxa soo mari karta xaala nafsiya oo cadhada waxaa ka soo horjeeda ziyaadat lfarax farxad zaa'idii qofkii hadday hesho inuu iskala garan waayo waxyaaba aanu ka fiirsan uu ku hadla laga yaaba waxaa u daliila xadiidkii ninkii raaxiladiisa ama daabadiisu ay ka luntay iyadoo sahaydiisii cuntadii iyo cabitaankiiba uu saaran yihi meesha uu joogaana bahgooyo aan biyo baatoona lahayn ay ahayd ee dabadeed yaqiinsaday inuu dhimanaye geed iska hoos seexday isagoo yidhi halkaa geeridu ha kuugu timaado waayo meeluu wax ka cabayo meeluu wax ka cuno midna ma arkayo waa lama degaan saxaro ah dabadeed wuxuu soo toosuun hashiisii oo madaxiisa taaganoo sahaydiina u saarantuunbuu madaxa soo qaaday farxad darteed ayaa waxa uu yidhi allaahuma anta cabdii wa ana rabbuk ilaahay ow adaa addoonkaygiya anna rabbigaagii baan ah waxaa rasuulku yidhi akhطأ min shidaة اlfarx ninkaasi wuxuu la khaldamay farxadda uu farxay yacni ziyaadadeedii aadkii uu farxay ayaa wuxuu gaadhay heer wixii ka soo baxayey aanu ka fiirsan oo iskala garan waayey ilan wuxuu doonaya inuu yidhaahdo ilaahay ow rabbigaygii baa tahay anna addoonkaagii baan ah wuu isweydaariyey dee loomana qabanayo oo ilan hadalkaasi waa hadal kufri ah in ilaahay uu yidhaha allahuma anta cabdii laakiin kufrigu muxuu kaga baaqsaday dee khata oo umuu kasin ismuu kala ogeynba marka calaa kulli xaal yacni qofkii waxa soo maraya xaalaad ama cadho zaa'idi ha ku dhacdo ama farxad zaa'idi ha ku dhacdo ama cidhiidhi dood iyo munaadaro iyo wuxuu la mid yaho bannaanka kaga yimid ha ku dhacee ruuxii waxa soo maraya axwaal hadalkiisa waxa ka dhalanaya aanu u fiirsanayn ama aanu fahmayn inuu warwahay marka haddii la yidhaahdo wax kastoo hadalka dadka ka dhasha ha loo nisbeeyo dee maxaa dhacaya ruuxii xataa wax aan weligii aan maskaxdiisaba ku soo dhicin oo aanu ka fakerin in la yidhahdo waa qowlkiisii waayo hadalkiisuu ka dhalanaya dee taasina waa dulmi oo waxaa ka dhalanaysa culimo iyo aimo fara badan in loo aaneeyo loo tiiriyo waxay beri ka yihiin oo aanay qabin markaa sheekhu wuxuu halkaa kaga jawaabay oo uu tacliilkaas ama ishkaalkaa jawaab uga dhigay yacni ruuxa maadaama axwaal iyo xaalaad kala duduwane ay soo marayaan dee wax kastoo hadalkiisa ka dhasha looma nisbayn karo wuu ilaabi karaa wuu mooganaan karaa fikirkiisa ayaa xidhmi kara cadho zaa'ida ama farxad zaa'ida darteed marka maadaama basharkii uu daciif yahay axwaashaasina ay soo marayso wax kastoo hadalkiisa ka dhasha loo nisbayn maayo waxa uu sheekhu yidhi markaa fain qiila haddii la yidhahdo idaa kaana haddii uu yahay haadakani allaazima laazimkii laaziman min qowli laazimkani hadduu hadalkiisa ka dhalanayo lazimo waxaa laazimaysa an yakuuna qowlan lahu inuu qowl u noqdo lianna hada huwa alasl waayo sidaasa asal ah in ruuxa hadalkiisa wixii ka dhashaa uu hadal u yihi walaa siyama maca qurbi talaasum siiba marka ay dhowdahay talaasumka iyo hadalkan waxaan ka laazimaya oo aanu dheerayn qulnaa waxaynu odhanaynaa buu yidhi sheekh ibnu cuthaymiin calayhi raxmat ullah oo ishkaalkaa aynu kaga jawaabaynaa haadaa arrinkaa ama ishkaalkaa madfuucun waxaa lagu celinayaa oo lagu difaacayaa bianna alinsaana basharun dee qofki inuu yahay bashar walahu xaalaatu nafsiya waxaana qofkii uu leeyahoo soo maraya xaalaad nafsi ah oo naftiisa yacni ku sugan iyo wa khaarijiya xaalaad khaarijiya oo naftiisa ka baxsan qofkii waxaa soo maraysa axwaal ama naftiisa ku dhalanaysa oo cadho zaa'ida ama farxad zaa'ida ama axwaal kaba baxsan oo daqdi iyo culays bannaanka kaga imanaya sida munaadaraad iyo wax la mid ah xaalaadkaasi oo tuujibu u waajibinaysa ruuxii adduhuula inuu mooganaadu iloobo cani laazimi wixii hadalkiisa ka dhalanayeyba inuu ilaabo oon waxa weeyaan ku baraarugin faqad yakfulu ruuxu wuu mooganaan karaa waxa hadalkiisa ka dhalanaya aw yashuu ama waabuu iloobi karaa aw yankhaliqu fikruhu ama fikirkiisaa xidhmi karaba sida cadhadaa zaa'idka iyo farxaddaa zaa'idka ah aw yaquulu lqowla ama hadalka wuxuu odhanayaa fii madaayiqi almunaadaraat doodaha adag ee cidhiidhiga ah meelaha cidhiidhiga ah marka la galee la doodayo ayuu hadal odhan karaa min hayri tafkiirin isagoon ka fikirayn fii lawaasimi wixii ka dhalanayay iyo wanaxwi daalika wixii la mid ah dee taasina ma aha ruuxii in loo aaneeyo loo tiiriyo wax aanu uba qastin ama aanu ka fakerin wallaahu aclam